dunida muslimka ayaa maanta waxaa ka bilowday dabaaldega maalinta koowaad ee ciidal fidriga ama ciidda soonfur malaayiin ruux oo soomaali ah ayaa farxaddan ka qayb qaadanaya waxaan idiin haynaa warbixinno kala duwan oo inooga yimi magaalooyin badan oo soomaalidu degto aanse ku horeyno sida looga ciiday magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a cabdicasiis barrow
muqdisho saaka waxay u ahayd maalin farxadeed kumanaan ruux ayaana isugu yimid masaajidda si ay u oogaan salaada ciidda waddooyinku waxay noqdeen kuwo aada mashquul u ah soddon maalmood oo inta badan muslimiinta dunidu ay soomanaayeen waa maalintii ugu horreysay ee ciidda soonfur sanadkan waxaa muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya laga ciidayaa dalka oo laba marxaladood wajahaya waa mide maciishada qutuuldarooriga ah dharka iyo shidaalka oo aada u qaaliyoobay saameynna ku yeeshay nolosha qoysas badan oo soomaaliyeed iyo mar kale oo ah in soomaaliya ay ku jirto doorashooyin wakhti dheer qaatay balse hadda gebagabo maraya qaar ka mida dadkii kusoo dukaday masjidka isbahaysiga islaamka oo v o e da la hadlay ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan munaasabaddan magacayga waa ikraan maxamed sabiye maasha allah nabada maanta ku ciiday waxaan leeyahay ummadda ciidul caafiya ciid mubaarak dhammaanteen waan wada faraxsannaha maanta maasha allah horta familkay inta ma joogaan laakiin asxaabtayda iyo dadkayga ana wadaagaya hooyday aabbahay inta ma joogaan maasha allah laakiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarako iyo aabbo aadaan idin jeclahay inkastoo aanan meel ku wada ciidin ciidda horen aan ku wada ciidnay haddana waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak aadaan idin jeclaha hooyo magacayga waa axmed cabdimuumin maanta wuxuu ilaahay u waafajiyey aan ku iiday masaajidka isbaaysiga ee magaalada muqdisho aad iyo aadaa u faraxsanahay inoo caafimaad qabo inaan masaajidka maanta kusoo dukado oo bulshada soomaaliyeed aan la ciido waxaan ilaahay ka rajaynaa subxaana wa tacaala ciiddaan ciiddeeda kale bashbash iyo barwaaqa inuu ilaahay u gaarsiiyo soomaali meel walbay joogtana waxaa leeyahay hambalyo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayran lih
mustafa wesmaxa anoo magaceeda laaya mustafa wesmaxa cumar farxaddeeda maanta zaa'id waay maasha allah anoo samiisa soonkii caafimaad aa ku gutay oo bashbashii barwaaqa ilaah nuu gaarsiiye sanadkan sanadkiisa insha allah sanadkan sanadkiisa soonkiisa maasha allah ciidan oo qurxoonta ciidihii kala xoogaa waa ka duwantaa maasha allah nabadaa ku ciidoonaa maasha allah wax dhibaataya ma jirto magacayga waa sacadiye axmed maxamuud waxaan ka soo coo degmada warta nabadda dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan dunida meel walbaa ka joogtiin kula caam waa amti bilqayr dareenkayga maanta lama soo koobi karo farxaddaa dareema alxamdulilah bisha bishad kale ilaahay nabadaan u gaarsiiyo
axmed absalaam maxamuud ciidan waxaa ku iiday magaalada muqdisho gaar ahaan masaajidka isbaasi hadda salaad iid kusoo dukaday marka ciidan ciidaa kale oga duwantaa sababtaa ciidan waa ciid dareenka kacsan yahay waa ciid wax walba iyo dhammaystiriyiin ciidihii hore dharka maamada ay geysa laakiin ciidan dharka anaa gatay marka ciidan saasay ciidaa kale uga duwantahay dareenkay bala soo koobi karta
magacayga waa maxamuud cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer shirdoon waxaan ku tukaday maanta isbahaysiga oo dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeedba aan ugu hambalyeynayo aan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waa maasantihin munaasabadda ciidulfidriga waa mid ka mid ah ciidaha dunida muslimka aada looga dabaaldego waxayna bulshooyinka muslimiinta ah oo ay soomaalida ugu horraysa uga dhigan tahay mid aada u qiimo sarraysa cabdicasiis barrow v o a muqdisho